nabada dhegeystayaal igula hantii baad meel kasoo joogtaan waa mid kamida barnaamijyada taxanaha ah ee aanu kaga hadlayno toddobiyo tobanka oktoobar oo ah maalinta shuhadada somalilan dagaalkii ka dhacay burcaduuxi sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afariyo siddeetankii bishii oktoobar toddobiyo tobankeedii oo ahaa halgan ay xoogagii asanan kala hor yimaadeen taliskii macangiga ahaa ee siyaad bare inkastoo aan laga indhaqarsan karin mujaahidiintii faraha badnaa ee ku geeriyooday maalintaasi iyo weliba dagaalka burcaduurey looguna soo ururiyey inay guud ahaanba kulmiso munaasabadda toddobiyo tobanka oktoobar oo ah maalinta loo asteeyey maalinta shuhadada mujaahidiintii sanan ayaaniba ayaan leh waxaa xus iyo xusuusba mudan markay fooda isdareen cududii waxoogeeye saanadaba badnayd ee ka jirtay bariga iyo geeska afrika iyo xarakadii hubaysnayd ee xaqudirarka ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ee sanan islamarkaana dhigta dhiigga u daran taliya abbaanduule sarreeya gaasjananguuto iyo isbatoora kushagyadii xidigta geeriyaad garbaha loo suray dhacdada taariikhiga ah ee toddobiyo tobanka oktoobar oo aan dad badan oo goobjoog ka ahaa iyo qaar ka mida saraakiishii dagaalkaasi hogaaminaysay aanu wax kaga weydiinay ayaa dhegaystayaal iminka waxaanu soo qaadi doonaa xog waran uu amuurtan naga siiyey yuusuf maydal oo ka mid ahaa mujaahidiintii ku jiray dagaalka toddobiyo tobankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo afariyo sideedankii iyo burcaduurey mujaahid yuusuf maydal oo ka waramaya siduu u dhacay dagaalka iyo weliba guulihii u soo hoyday esanan waxa uu yidhi
waa si wanaagsan aadaan ku mahadnaqayaa marka labaad ilaah baan mahadinaya marka saddexaad saynu arrintaa ku soo dhowaano arrintaas horta maalin cajaa'ib ay dhacday taariikh cajaa'ibana way dhacday saddex xaalay koobsatay saddexda xaalay koobsatay waxa weya siyaasaddii markaa islaamta ku sugnayd oo aan wanaagsanayn propaganda ay dowladdii afweyne soo tirtay oo islaamta wax badan yeelay waktigaasoo la yidhi ciidamada islaamtu ay islaamta haysataa iskama celin karto hubkii cadowgeela kasoo horjeeday sababtoo ah waxa dhacay dhowr dagaal dagaal oo ka horeeyey oo saddexiyo sideetankaa daawa salamaan ku dhintay mid balligubadlaha mid libaax qowdhamiye eryaha taasina waxay keentay in baha la yidhaahdo beebee uu ciidamadii asalamka eryado taasina waxay keentay guuldara markay ku dhacdana waxaa dhacaysa in ciidankaagii moraadjab ku dhaco oo aanu siinin wejiga cadowgii dagaalka taas waxay keentay in dacayad afweyne uu soo furo ciidamadiisii waayo dowladda he brobagandole basaasiinle odayaale cid walba hagaajisa qarashkiile makaaniyaadkii oo dhan u dhanyahay markaa taasina waxay saamaxaysa inay wax badan ku yeesho taasi waxay keentay inay brobagando badan soo furto odayaal badan soo furto dadka cafis badan loo soo bixiyo warqado badan oo cafisa loo keeno dabeetana waxa weya islaamta ayaada difaac in daciifto taasoo ay kaga faa'iidaysanayso u marayso arrinta qabiilku leeyahay haddii kor dadkeenu ku xirqo taasi waxay keentay in wiiqniin badan ku dhaco marka afar iyo siddeetankii bishii shanaad shanteedii baa dugsigaa waran lalgey soo laleeyahay waaba waxaanu saanka ka bixi karno tala ahaan dugsi goleyda aasalam ayaa afar iyo siddeetankiis ku yidhi dugsigaa waa dugsigaa waara saa lagu furay cabdulqaadir koosaar uu ahaa chairmanka adashiina ahaa taliyaha ciidanka ibrahim koontur ahaa operation ofsarka dugsiga awaara saasaa dabateedna lagu geliyey goobi oo dhan baana laga soo qaaday halkaasaa layskugu kaya keenay baysaskii aasalam markaa waxa u qaybsamay baysas baysaskaasoo ku salaysnaa qabiilku waayo qofka asalam saddexiisteedkii ee tagaa qabiilkiisa cid aan haynu dhex joogi karin waayo waa lasoo dhiibo qof kala qoraa buu ayuu ayuu noqonay taasi waxay saabtay in baysaska laga furo ama saraakiishu joogto meelihii ay u dhasheen taasina waxay keentay in ciidamadu ay ku samaysmaan qaab qabiil taasi looga baxo ayaa dugsiga waara anigoo guutahaseed caleyna lagu xariiriyay dhinaca kale yuusuf cabdi oday waxa uu ahaa taliyihii dugsiga tababarka ee awaare waxa uu ka warramayaa sidii ciidankii soo dhammaystay tababarku ay ku soo dhaqaaqeen kuna soo gaadheen burcaduuri oo ah goobtii uu ka dhacay dagaalkii dhex maray ciidamadii snm iyo taliskii siyaad barre dhaqaaqdii waan kama joogtaa micid jugayna dabeed waan baxnay waan baxnay waxaan goosanay markaa ilaa rag nagu hor yimaada oo cadowga ganaya qaadiyaha nagu hor yimaada mooyaan hadisada from awar to hargeysa inaan duurka galo inaad soo gashaan hargeysa awaan ku dhaqaaqnay hargeysina lagu dhawo hubkaa marka go-aankaas nagu raacay ibraankood buur waan dhaqaaqnay waan dhaqaaqnay waan soconay meel dhex markii oo isla maalintii tahay goor barqab kuru ah ayaa haddana waxaa nagu yimin waan ogeynay markaa ayaa waxaa nagu hor yimin mujaahid aada shiine mujaahid maxamed xaashi cilmilixle oo saraakiis kala ahayd waxay dhan markaa berigii bee fadaxda joogay nagada darsis rabay laba inaan mutacalimiin hor dhexdiisa websay mutacalimiintii saraakiishu saacisin moogta oo dad tala wada goynaya la inka la yidhaahdo faysal madoobe iyo yuusuf tallaabo afartaan baa yoo gaaro wata naga hormay anigoo ciidankii u hor socda oo weliba gaari xun wato baabuurtii ugu jabay beerbur isku jaban yahay wata ayaa wax labadaa afartaas arkaa waxay nagu hor yimaadeen meesha la yidhaahdo gaashaanka waa warka waqooyinka soo xiga warkii waan kala qaadanay halkii waxaa jira ciidanka laga afgarashooyin buwa gaari leeyahay deetana markaan warkaas siinay ayaa waxa la weydiiyey bartiina kulanku waa xaggii bartii kulanka waxaan ka dhigay nanku yiri meesha ayaa celiye celiye oo jigsiday ka timaada rawda laga gashaa gaashaamo laga gashaa baalba laga gashaa markaa wadadaasi ku taalay celiye waxaana wata halkii barta kulanka aanu marka hore soo goosanay inaan isugu timaadaan aan isugu nimaadna nimankii saraakiishaan marka horgalay ushtimay eriyaan tumay geedka aan hoos fadhiisanay geedka aan ugu fadhina ayaa ciidankii yimi ciidankii lugeynaya ayaa noo yimi wax baabuur laba baabuur baan haysana labada baabuur ninka gaaraya waxaan ku qaadanaynay iyo iyo raashina baa suuji suuji suuji iyo daaboodii ya halkaa dabeeto waxa weeyaan warbixintiina siinaya awde markaan halkii dabeetna saraakiisha ciidanka la socotay oo ahaa ibrahim koobuur ninka loo jiray cabdikariim xaashi cilmi cabdikariim xaashi cilmi iyo cabdikariim axmed cali iyo anigii afartii baasan ninka ciid xumay iyo afartii dambe sideed baasan geedka qudhaxa ku ayaan ku fadhiisanay aadashiina markaagii ma hubo aadashiina xamidu xaal maxamed warbo kabici maadaama dee tababarihii aan tababarihii guud aan ahaa ciidankana aan xogaal ahaa wixii qoygu qoryaanna wada qorga ku dhaariyo kusoo qorga ku qoro kuna soo dhaariyey qorga waan ku qoray waana kusoo dhaariyey marka xogaalkii koowaad baan sidaas darteed baa la yidhi warbixintii keen ciidan warbixintii baan dhiibay tirada intay tahay hubkaan haysano intuu yahay guud ahaan intuu yahay nooca iyo noocyadu kale waxaan ciidamadu qaataan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel وفي ثلاثة بنتك هاي فشكل جواب أمر عندي وضعين عندي أيها كبيري ولا تمر وكي لما عضي أيها واحد عضي نحن هاي آدم بان مركا واحد يبدو منها إن أشعب كاسريس روحوها مجاهد يوسف عبد وضعي مجاهد محمد عبد حسن قولة وحو كمدها ديستيال مجاهدين تي كغيب الشيء دقال كي كسر البقول إي أفري ستيتن كي تضبيع طبان كي بشي أكتوبر وحانا أو كمدها عيدما دي سهن كوها مجاهدين تي أسلم هذا وكان مجاهد محمد عبد حسن قولة وكور رمي ففاله أغنى وقتها يتوغي دقالك وقتها دقالك بلامي يدرينك ay la kulmeen oo uu ku sheegayo inuu ahaa mid farxadeed maadaama guushu ay raacday ciidamadii isniim inta aanu gelin goobta dagaalka waxaa ka yar horreysiinayaa jawigii maalintaa jiray sida uu ahaa waxaan lahayn rag dhallinyaraa oo laga soo wariyo baysaskii markaa urkayaashana malahaa oo la isugu keenay meesha laydhaa awaare ujeeddada lagalahaana waxaa in uguba midaysan oo awood militari leh laga soo saaro sio cadowga ugu yaqaan xilligaana islam waxaa jirta kala baadsanaan badan oo xilli cusub oo aan weli loo diyaargaroobin in ciidamada la habeeyo oo kuwii ugu horreeya baan lahayn waxaana loo heesaysanayay oo awshaas loo socday in la galo gudaha in gudaha la galo xaaladda siyaasadeed ee etoobiya islamla markaa may ficnaynaha waxay ahayn doonaan iska fadhiga baa jirin sidaa awgeed baa markaa ciidanka yagan la iskugu keenay oo loogu talagalay in la gallo gudaha markii aan soo guurnay an dugsiga ka soo baxnay waxaan nimay meesha laga celiyo dhowr habeen baanu degan marka soo guurray balaaduurri baan nimi balaaduurri markii aan nimi ninkaa la ydhaha lixda allaha naxariista wuxuu wadayay si ugu sameeyo mashquulin wax lagaa faqashta ku sameeyo ciidanka habeen walba konton buu jirayay xagga kalena konton buu jiray xagga kale konton buu jirayay si aad ogtiy warbixinta xuquuqda iskugu tagta anaguna aan arnay xaladan arnay anaguna xaladan arnay anaguna xaladan arnay taa macnaheedu wuxuu noqonaya in ciidan ballaaran oo meesha ku wajahan uu jiro warkaasi markii uu ka kala joogsan waayey go-aan bay gaadheen ciidamadii naga soo horjeedo keliya kuma eegeen dagaalka waxaa la yidhaha waxa la yidhaha ururus baa la sameeyey ciidamada ya ciidanka markaa waa la soo warriyey waxaa la isku keenay meesha la yidhaahdo qolbulo leh qolbulo markii la keenay waxay ku goosteen ciidankaa tababaran ee inagu soo waajahan intuuna ayna soo gaarin halkiisa ha lagu burburiyey sidaasay soddon kilomitir oo etoobiya gudaheeda ku soo galeen nin kastoo ciidankaa ka midana badankoodu wuxu ahaa in la siiyo laba darajo kii alfle laba alif kii xidig laba xidigood si mooralka ciidanka ay ugu qaadaan sara annagana sidii ilaahay maalintii rasuulka ugu gargaaray dagaalkii beder ayuu ilaahay noogu gargaaray gargaar meel laa haya ayuuna siiyey ilaahay
مجاهد عبد الرزاق جامع حسين وكما قاعد دير سنة أي سجن لقيستيل وحو كمدها مجاهدين تي هدقال كي تضبية طبان كي بشي أكتوبر سنة كي كوسقال بغل إي أفري استيتن كي كقيب كشيب وحانا وكور رمي سيدي دقال كو كبلا مي إي درين كي وقت قاسي horta dagaalkaasi dee dagaal qaraaga runtii dee waxyaaba badan lahaa annagoo markaa xaaladayadu waktiga aanu annagoo markaa dugsiga awaar ka soo baxnay waxayna markaa deganayn ayaa meel soddon kilomitr xuduudda ka saraysa ay qolobaas marka dee nagu soo weerartay weerarka dee ay ku soo qaaday runtii dee ilaahay wuu nagu guuliyey laakiin xaaladihii dee markaa xaalad markaa muxuu ahaa dee waktiga islinta haysatay oo muxuu ahaa qalafsan marle dagaalkaas dee guulihii laga gaadhay ayaa ka mid ahaa inay islintu ay horey usii socoto waa iminka madaxweynaha maanta axmed maxamed maxamed shiiraanyo waa maanta b b c da wareysanaysa ilaa haddii lix laydinka dhintay muxuu ahaa miyaa miyan aynan halgankiina aanu wiiqmin waa maanta odhanay waa maanta yidhi bay ahayd muxuu ahaa wada isanama wada lixli marka horta maalintaas maalin waxay taariikhya runtii taariikhdaasna dee taariikh dee baal dahaba dalka somalilan iyo esnan iyo muxuu ahaay de xukuumaddeenaba ku leh seventeen october seventeen october dee iminka odaygan kula hadlo maantayna yar bu maantana dee odayaasha somaliland ayuu de ka mid yihi marka horta maalintaas waxayd maalin taariikh oo qadaad runtii dagaalku waxaan filayaa saacad markaa maan haysan laakiin labadii wax yar meelaha inay ama dhaafto ama ay ahayd ayuu bilaabmay cadeed ilaa sideedii fiidnimo ayuu socday dabeeta cadeeduma noo kala dhacday dabeeta waanu kala urursano markaa nimankaas taaltikada isticmaalayeen waxaa ka mid ahaa de berigaa baalbeebe la idhaao de imika dadka aana dhalinyarin meelaha garanayn ayaa xoog ayuu qulaba de muxuu ahaaye de feshaysiga siyaa baxe ay wateen beebeyadaas ayaa markaa nasoo weeraray kuwa ayay de ayay wateen markaa markii dambe aanu anaguna de aanu jiribdhne de aanu iska celinay ayaa markii dambe aanu beebeyadooda intii badad aanu wadagubnama waxay taadka si qoladan dee gubaysa qorigan muxuu ahaaye de sabanka sidataa si markuu hore uu gubo ka dambe uu jiro taatika noocaas ayay sameeyeen markaa saddex afar ah ayayna soo weerareen marka kii hore markaanu jebinay kii labaadna aanu jebinay kii saddexaad markaanu jebinay ayay kii afraad waxay sameeyeen in ay muxuu ahaa ay dee taakitikada kale ay sameeyaan marka waxaan sii xasuusanahay nin la idhaahdo muxuu ahaa jaamac maxamed madar oo muxuuha markaa de saba qoladii sanadka ku dagaalamaysaa uu markuu kii hore gubay kii daba jiray marka de nimanku nimanka macaankaas marka de kamanay fileyn in muxuu ahay dagaalka noocani de de uu imanayo marka horta runta xaaladaas markaa waanu waxaanu u kala gurannin muxuu ahaa dacadeedii markay noo dhacin baan anaguna dhaawac ayagii aanu guranay iyaguna de halkii ay ka kolayaystay iyagoo de jabay marka wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax yaacay beriga ayay noqdeen xaaladoodu mar kale mujaahid yuusuf meyder oo ka mid ahaa mujaahidiintii ka dagaalamay burcaduuri ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa duruufihii wakhtiga ururka s n m amase dhallinyaradii tababarka ku soo qaadatay dugsiga tababarka ee awaare ee soo galay burcaduuri ay la kulmeen iyo deegaamadii ay soo mareen iyo marxaladihii ka taagnaa oktoobar baan kasoo baxnay todobanka oktoobar ciidanka loogu dhawaa wuxuu ahaa ciidankii tawakal ee joogay meesha lagu dhahaa soomaali oo khaatimo ku beegan iyo afariyo labaatanaad oo ah meesha lagu dhahdo ku beegan meesha lagu dhahdo irtarelweyn oo ballaca bare iyo tarelweyne ku beegan inta ka dhexle wax ciidan oo salam uu ku yara ama dugsiga awaara lagu xareeyo ciidankaa nala soo baxayaaba taas waxay sababtay waktigaas aanu halkaa kasoo baxnay lugta waxaanu kasoo bilownay awaare waayo gaadiid muu jirin nagu filan oo soo nimanka agu uga daragna oo dadka soo qaada meesha celiyo lagudaa baanu kusoo nagaanay sidaas dabeetana waxaa naloo keenay ninka lagu dhaahdo lixle oo firaankood bur noo keenay oo noqday taliyihii guutada saddex urur baanu ahayn saddexdaa urur waxaanu ku qiyaasi karaa markaa inaanu ahayn ilaa saddex boqol iyo dhowr iyo soddon markaa waxa wey saddex taliyo urur baanu ahayn nin cabdiraxmaan oo dhimanka u nool yaha la yidhaahdo cabdirasaaq gambayare cabdikariim iyo nin lagu dhahdo yuusuf oday oo imanka bileeska ka tirsan isaguna saddexdu waa nool yahay nasiib wanaag yuusuf halkaasuu nagaga tegey ururka yagii saddexaad markaa lagu taliyo kooxyadii ururka saddexaad baa kamid ah lixlaa wuxuu noo ahaa taliyo ururna noo ahaa taliyo kooxna noo ah waayo taliyo ururkayga meeshuu ka maqayay oo axmed yuusuf yuusuf cabdi oday imka taliy sarkaal bileeska ka tirsan sidaas waxaynu halkii baanu kasoo dhaqaaqnay burcaduurri baanu sii ku nimid toddobiyo toban cishaanu lug ku jirnay waayo waxaanu ahayn intii aanu xitaa dugsi waa ware ku jirnay lug baana lagu tababari iyo hubka waa nagu siina toddobiyo tobanka oktoobar sidii baanu ku nimi meesha lagu dhahdo burcaduurri toddobiyo tobankaa cisho lug baanu ku jirnay waxaan ku qiyaasi karaa markaas inuu ciidankaas dhacli ee dugsiga waare kasoo baxay badarkii oo filan taha waa saddexdii boqol bay ahaayeen xaaladii baa salamta ku sugnayd qoriga asalamku waxaa laga daadicin kari waayo gaariga beebeega inay dilaan halkii baanu dagaalkii ka bilownay ilaahay wuu nagu guuliyey saddex iyo soddon waa ku dhinteen saddex iyo soddon waa ku dhaawacmay saddex iyo soddonkii mid baa dibu noolaado iminka magaalada joogo waalan oo halka joogaad waran la yidhahdo xaaladda markaa taagan waxa weeyaan waa xaalad la kala go-ay oo colaada oo haddii birinkeeda dhulka qofkula aadani marka waxa wey dadka imanka daydka xitaa deegaanka dadka imanka meegaagahan degan iyo dadka rabasa degan ciduumeyd ahayn waayo beesha beeshaanu halkaanu ka gurnay beesha cidlahed markaasaa dhulka iyo kaynta iyo meeshaad maraysa colaadii kuu sheegaysa macnihii waa dhul lagu kala guuray oo aan cidi joogin oo waxa wey waxa fuulow go'ay iyo wax kor go'ay dadkii noqday colaadaha ka dhacday masel marka waxa weeyaan saddex iyo soddonkaas waan ku hore u sheegay hadalkaan ku socday maajecleen ayaa ku shiiday saddex iyo laba soddonna way ku dhaawacmeen qisada kale xasaydka dagaal baa hawd ka baxay saddex iyo soddon baa ku dhintay saddex iyo soddonna way ku dhaawacmeen oo xaggii agaara ka baxay waa taariikh dhacday dee soomaalida haddii loola amerikaa qabila la jiri taariikh dhacday waa taariikh ku jirta marka iyagana saddex iyo soddon laba dhinta saddex iyo soddon laba dhaawacmeen loo soo dhigay qisada kale xasaydka lahay marka waxa weeyaan talyahaygana halkaasu ku dhintay oo maxaa xaashi lixle oo weliba isaga meydkiisa subaxii la helay taasi waxay ka dhalan inay salamtii maalintaa loo baqayay ee ururkaa iyo ururkaan kuu sheegay raanaala deganaa iyo ururkaa dabalweyne deganaa noo bixiyey maalintii maalintii ku dhowr iyo toban ahaa oo salam dhulku qaadi waayey uu nin walba qorigiisa bartii yaalay iyo reermigii ururkii salam ciddii ahayde reermiga ahayde iska tagtay ninkii iska yar gabanayay nin walba uu bartiisii qori kala soo baxay oo ciidamadii xerooyinku buuxiyeen oo ay qaybtii galbeed dhaqaaqdayba markaa xoog toddobiyo toban cisho ka bacdi taariikhdaas waxa ku dhacday in nin asalin meel qaada la waayey maxaa goobtaan joognay sababtu sababtu waxay ahayd mar alla markii la yidhi nin bahalkii beebeega ha dhulkaa la wara oo saddex iyo toban baa bartii yaalla ee mid walba riqdiisii lasoo tusay ee la yidhi waa kaa nima babayada rasaysantay qoryo asalantu waxbuu dilaa inanka asalantu waxbuu dilaa markay dhacday oo qof walba lasoo tusay ayuu dadkii isugu yimi war meesha maxaa ka qalbi inta kale waxa weya taariikh cajaa'ib aa dhacday qof walba wuxuu baa leeyahay lixla oo salaamtu waxa muudaa inuu fura lahaa markii hore iyo markii dambeba dhaca qoladii galbeedku waana isugno oo aan kitaabkii la urursana waa laga kari kari waa lamadu waa dhaqaaqeen qoladii galbeedka soo gashay marka waxa anigu waxa ku ahaa qoladii ku dhaawacantay maalintaas islaam dagaweyne wuu joogaa qoladii gudaha soo gelaysa maalintii waa ka diid islaamka durbigii geeyaala dhaawaca inuu qoladaas ayaara lagu xidho annaga nin aan ku wada joogno kuula xataxsan layda oo nugu xari mayno macnii marka waxaweyaan taariikhdaas waxa ku dhacday badarkii horta ay salamtay
yuusuf cabdi oday oo ka mid ahaa tababarayaashii ciidamadii s n m ee awaare ayaa isaguna waxa uu ka warramaya ciidamadii siya bare ee faqarta u ogaaday dhaqdhaqaaqa ciidanka s n m gaar ahaan markii ay ka soo guureen laanqayrta celiye islamarkaana ay u soo guureen burcaduuri oo ah deegaanka uu dagaalkii ugu ballaarnaa uu ka dhacay kun sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii bishii oktoobar ee aynu ka sheekaynayno toddobiyo tobankeedii waa kan mar kale yuusuf cabdi oday markii dabeeto ciidankii iyo hilibkii cunay ayaa waxaa jirtay dee sahan bay lahaayeen annaga nala joogay magaalada deganay ma garatay oo noo u sheegay inaan soo baxnay waktigaan soo baxnay iyo intaanu leegnahay waxaasoo dhan ila magaalada nala degaay magaaladii dabeed waxa dhacday ciidankii wada laga neef markuu cunay hilibka ahaa horoos yala socday oo jooga burcaduuri haa ayaa markaa eglaanqayrtii aliiwiitan markaa aan kaga tagna moogta hore yaro ruqaansadeeno waa rag ceelhayo hilibkiina way cuneen sasaastiina way haystaan dee marka way sidii gee sasaan cagabadyoonayaan maxaa naloo taagan yara sahaya waxay dagaalayaan saraakiisha maxaa naloo taagantin waa yaro suga ayay farash soo gashay maxamed cabdi xasan quulle oo ka mid ah mujaahidiintii ururkii snm ee dagaalkaasi ka qayb galay ayaa waxaa markana uu ku hadlayaa sida dagaalkaasi uu ahaa mid ay ugu najixeen ciidamadii snm islamarkaana ay ugu magacdareen dagaalkii badar ee asxaabtu ay ku guulaystay islamarkaana ay ku jebiyeen ciidamadii gaalada taasi oo uu ku matelayo sida ay ciidamada snm dagaalkaasi uu ahaa dagaalkii ugu weynaa ee lagu soo qaado islamarkaana noqday kii ugu ballaarnaa ee guusha ugu weyn ay ciidamada snm ay ku soo hooyeen mar kale waa kan mujaahid maxamed cabdi xasan quule bismillahirrahmaanirrahiim horta la kulmin dareen alxamdulilah waxaan la kulmin dareen farxadeed maadaama cadowgii noogu yimid gudaha etoobiya soddon kilomitir soo galay meydkoodi iyo dhaawacoodi isdul yaallo midna laxyaamo horta mid farxadeed ba ahayd oo cadowgaada hadduu jabo waa lagu farxaadeen maalintaa farax bay noo ahayd waana maalinta keentay inay isnamu qaadato in la iskugu geeyo maalinta shahaada waayo maalinta ugu mudan الله رسول فقال بدر باقو من نيد وبدر في أسلم بواحد الله آه بدر في أسلم أي أحد قام معلن تصوح أحد معلن عدوه niyadda ka jabay esriman niyadda ka guulaysatay maxamed waxa kaloo noo sheegtay iminka xilliyada laydi soo weeraray ee dagaalka laydi ku ekeeyey inay ahayd xilli aduu labadii duhurnimo ama waktiyada sahankii ururkii esanan kaalintiisii amase doorkiisii ma waxa ka muuqday wax dhaliila may bismillahi raxmaan raxiim anigaaba ka mid ahaa sahankii ururkii esanan galabnimadii markii dagaalku intuu dhicin galabtaa imkan soo waray galabnimadeedii ka horreysay baanu ku baxnay shan iyo labaatan nin wuuna diray lixli waxaanu tagnay meesha la ydhaa qool buula leh wuxuu noo sheegay inay isku urursanayaan nimankii inaga soo horjeeday magaalada saddexda wadi ee soo galay labada koonee xadka iyo kuwadada hargeysa ka soo gasha soo sahamay buuli haddii ciidankaasu soo galay uu raadka ciidanka ku yaallo labada bariyo galbeed iyagoo qoyba ka yimaadeen ciidankaasi waa saaciiday soo hoydeen miilada hadhigana haddii ha aragtaan ciidan inuu raadkii soo gelina hala miilayo marka waxaan alay in ciidankii soo hoyday ku dhan yahay magaalada aan soo noqonay waxaan soo gaarnay xalkii ciidanku deganaa koob iyo tobankii waanu dhiibnay warbixintii inay nimankii ku soo hoydeen xeradii ay degan yihiin amba ay maanta soo bixi doonaan bay beri soo bixi doonaan awoodda iyadu waxay doonta haasada diyaar baanu ahayn ee xilligay ku soo beegeen ayuunba ahayd xilli shanqadhu yar tahay
maxmed su-aasha kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay qorigaad maalintaas saatin muxuu ahaa imsa xabaasi ku jiray
anigu qori aan watay qori waxaa layaa nuur madooba nuur shaq isxaaq laydhaabu ahaa qori wuxuu ahaa afka hore adagula baxay may qolka islan buu bixiyey islan buu bixiyey waxaa qori shanqar weyn qori wuxuu ahaa ayna hore waa arag jiida soomaaliya la yidhaahdo aan horey loogu arago ku cusub qorigaasaan sitay qorigana waxaa libbaa saaray qori lib saaran tahay u ahaa ya qori lib saaran tahay ayuu ahaa rasaasi aanu siinina waxaa wax la yidhaahdo maalin dagaalka ciidanka loo yaqaano ninkiiba boqol iyo labaatan mid ayuu ahayd xaaladda markaanu qiimayna nin walban markuu dee qiimeeyo xaaladda waxay kaliftay in maadaama dee gurmadka meesha noogu dhoway laanqayrta tahay dhinacaana dhoobaguduu tahay in la tashiisho rasaasta ya ninkii sagaalada tuushata damba buu leeyay ya xabadda kaa dhacaysa midna ku dhacday inay noqoto ballankaygaas aha
marka markii la kala hoyday amase aad kala gurateen dhaawacii ee habeenimo ay noqotay qorigaga masaxa baa kusoo hadhay maalinta marka loo eego intaad ku dagaalanta qorigaga waxaa kusoo haray koob iyo labaatan mid koob iyo labaatan xabood baa kusoo haray markii aanu tagnay xabada dhamaatay waxaan tagnay meel layidhaha belle kaam cabdi la yidhaahdo kaam cabdi baanu markaa wixii dhaawacaa iskugu geynay nimankuna maxaa si jeeji habeenay bay ka guureen meeshii baabatii ciidan ballaaran bay ahaayeen wiishash bay wateen wixii ay jiidi karayeen bay badi markay jiiteen intii jiidi kara waayeen halkiiba kusii gubeen salaadii hore ayaanu markaa inaanu raggii dee wixii bal maqan ayaanu raadinay mayidkii lixdaanu kusoo baxnay sagaalka iyo barkii balqarnimo isagoo geed yaro galoola galay geedkaa galoolkaa gaari baa ku jeeray marka hore markuu gaarigu jeerana dhinaca bidaxda ayuu u dhacay toddobiyo toban xabadoodna wuu riday isagu inaa soo tiray raasti toddobiyo toban mid ayuu riday maalintuna waxay toddobiyo toban bishu
dhegeystayaaalkaasi waxau ahaa maxamed cabdi xasan quule oo ka warramayey dhacdooyinkii toddobiyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkii kun sagaal boqol iyo afariyo siddeetankii oo ahaa dagaalkii ugu ballaarnaa ee burcaduurey ku dhex maraa ciidamadii esnem iyo weliba ciidamadii maxamed siyaad barre ka amar qaadan jiray ee dowladdii hore ee soomaaliya waxaana u ahaa dagaalkii ugu ballaarnaa ee ay guusha ugu weyna ay ku raacday ciidamada snm kaasi oo ahaa dagaalkii mujaahidiinta ugu badani ay reer somalilan ay kaga geeriyoodeen oo uu ka mid ahaa amase kow lagu odhan karo mujaahide maxamed xaashi diuriye lixle dhaabatoo xasuus lehe wa dharaaray la soco hadba dhaman hadh weyniyo halkan dhinaca saarana waa dhufaysa ila qodo taasi waxay ka dhigan tahay waa habeenna dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo dhoobadiiyo hargeysiiyo dhubadiyo nugaaliyo ilaa dheegi waamay taxan tahay dhibaatadu waa habeenna dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo iyo tacabka leedkiiyo gunta qorigu waywehel dhanka kalena maansada bal inay dhimbiidow halka looga soo dhacay soomaali dhugataan dhayalsiga u dhiidoon dhaliisheeda hoose iyo dhaawaceeda halista ah farta ugu dhoweeyoon dhiirigelinta heesaha dawaqa ugu baashee intay dhaysu dihin tahay dhagahay ammaane taasi waa ma dhaqatada taasi waa ma dheragtada taasi waa ma dhigatada taasi waa ma dhooyada ii dhararun meeshaan ka dhaqaati leeyahay goormaa la dhuuxaa hadaldhaaya leeyahay goormaa nin dhiidhiyey dagaqabo la doodaa goormaa la dhuuntaa goormaa la dhaqan yahay goormaa la dhaafaa laga dhaga adeegaa oo ay dhunkaaliyo xabadda cayso noqotaa goormaa dhibaatada dheef lagu xasuustaa waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo dhudaa waxay dhudi xalay tidhi maray dhaan xaweyskii ka furaysay dhoomaha dheeha dheeha geeldhaha oo ka jira dhibaatada ama garab ku dhaashada bisadeeda subaga ama dhaada weylaha sacadiinla weeraha ama kaba dhaqaaqdee ha ku dhaadan xoolo dhulka iyagu lahaan jire marti dhowrsan baad timi gubadkay ku dhalatoo dhuumasha habeenadan beesha lagu dhex maraya dharka iyaguma sheegana dhawaqiyo afgarashadu maaha gabiyo laalayd hubsashaasa ugu dhiman dhugi nimanka waaweyn soo dhawaata waa kala dhuganaysa baalaha weli sida dharaarta dhaayaha ugu taalla iyadoo ka dheer dumar dhexda gacan la hibatoo dhabanada mid saase yaa gacanta naga roga degley baan su-aalo waxaanay danaan iyo daymiskaydun haysaan waxay tidhi dib mooye deef ma laha duunyadu dhaqashana cid lagu degay mooye dhaystii xoolaha wax dhufsaday ayaamahan guga neefafkii dhalay ibadhiifa loo diid laga waa dhalaalkiiyo caanihiina dhami jiray dhiilka iyagu ma buuxsamo haddii tooda fikisiya dhammi laysku soo daro waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo waxaa taarka soo dhacay damacowna leeyahay dhaqdhaqaaqay cadowgaan dhacyaha ku hayna waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo dharaarayna soo maray shantoo dhan la saariyo ku ekayd dhibaatadu inta dhegar la geystiyo xagcayn ma maqashe dharaarayna soo maray labadii isrugataba mid kaloo dhex taagan meeshu oday waa dhirnimada ka dhaqaaqa odhan jiray inta badanna waa dhaxal taariikhdu dhigaysa dharaarayna soo maray ma dhisnaa la odhan jiray dawladani mid daantiyo dhaqdhaqaaq la jecel yahay lasoo dhaafiyo waa nabad sheekadii ahayd deeg ulle laguma soo dhaco waa dharaaraya agoonka dhammaanagtayd iyo dhacdo waayaheedaba ninka soo dhegaystaa dhabanada la haystee dhowdhowdii aydhi uma dhicin caduur weli sawtan dhabaqday xaaji habaqloo isdhaafsaday sawtani nin dhoofoo dhayal kaga maqnaayo nin ilaa didkeedii dhibxumadu damqaysiyo dhowaan xoorowgii shalay dhindhamada sadmoodiyo dadis iyo carruurtan ku bawooday dhallaankiyo dhallintu isafkaratee dhowaqoodu timihi sawtan dhiirane awgud sawtani dhafoorgana soo dhigatay yaasiin sawtani ka dheer nabad sawtani u dhow halis allah ciidamadii kaligii taliyihii maxamed siyaad barre waxay ahaayeen qaar aad u xoogan oo hubaysan marka loo eego ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee xaqudirirka isniim haddaba taatikadii ay adeegsanayeen ciidamadii guuldaraystay weerarkana lahaa ee siyaad barre iyo sidii ay iskaga difaaceen mujaahidiintii isniim una jebiyeen waa kan mujaahid cabdirisaaqi jaamac xuseen cabdi shanaad oo ka sheekeynaya taatikada isticmaalayeen waxaa ka mid ahaa de beriga baalbeebe la idhahdo de iminka dadka ayna dhalinyaradu malaha garanayn ayaa xoog ay qoladaa dee muxuu ahaaye dee feshaysiga siyaad baxe ay wateen beebeyadaas ayaa markaana soo weeraray kuwa ayaa de ayay wateen markaa markii dambe aanu anaguna de aanu jiribdhane de aanu iska celinay ayaa markii dambe aanu beebeyadooda intii badad aanu wadagubnaba waxay taatikada isticmaal waxayd si qoladan dee gubayse qorigan muxuu ahaaye dee sabanka sidataa si markuu hore uu gubo ka dambe uu jiro taatika noocaasa ayay sameeyeen markaa saddex afar ah ayay ayayna soo weerareen marka kii hore markaanu jebinay kii labaadna aanu jebinay kii saddexaad markaanu jebinay ayay kii afraad waxay sameeyeen in ay muxuu ahaa ay dee taakitikada kale ay sameeyaan marka waxaan sii xasuusanahay nin la yidhaahdo muxuu ahaa jaamac maxamed madar oo muxuu aha markaa de sabab qoladii sabanka ku dagaalamaysaa uu markuu kii hore gubay kii daba jiray marka de nimanku nimanka macaankaas marka de kamanay filayn in muxuu ahay dagaalka noocani dee dee uu imanayo marka de horta runta xaaladaas marka waanu waxaanu u kala guranun muxuu ahaa de cadeedii markay noo dhacday baan anaguna dhaawacayagii aanu guranay iyaguna de halkii ay ay ka kolayaysteen iyagoo dee jabay marka wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax yaacay in horta de beriga ayaanu ayanu de ayay noqdeen xaaladoodu dagaalka burcaduuri muxuu kaga duwanaa dagaaladii kale ee dib u xoreynta dalka
runtii horta da wax badan kagama duwanayn laakiin wuxuu kaga duwanaa annagoo markaa fureesha oo dugsigii awaare ka soo baxnay oo tababar qabna ayaa waxaana soo weeraray qoladaa de runtii waa dagaalkii keli ahaa ee esanam guusha ku gaadhay inta lasoo weeraro ay iska celisay weliba meel xadka etoobiya soddon kilomitr gudaha ugu jirta dalka etoobiya soddon kilomitr gudaha ugu jirta lagu soo weeraro de dowladdii muxuu ahaaye markaa lala dagaalamay lagu jebiyey dagaalkii ugu horreeyey ee esanam ay ku jebiso cadowga ayuu horta dagaalkaas ahaa waxaanu kaga duwanaa raggii de muxuu ahaaye ugu mudnaa snamta marka yaanan odhane ayaa marley muxuu ahaa dee ku dhintay oo ay mucalimiintayadii la soo tababartay ee in wax muxuu ahaye sidan muxuu ahaye wax loo gubo wax loo dilo dee nagu soo tababartay intoodii bad meesha ku dhintay dee mujaahidkii weynaaye muxuu ahaye maxamed xaashi diiriye lixle waa maalintu naga shahiday marka waxaan muxuu ahaye dee dagaalo badan oo snam leedahay baa ayaa ayaa lasoo galay marka maalintan shuhadadu waa maalintii maalinta u horreysay ee qof sanami dhinto iyo maalintii u dambeysay qof sanami dhinto ayaa la iskugu sooriyey maalinta shuhadada marka ma aha maalin dee marka waxaa lagu mideeyey shuhadadii maadaama muxuu ahay geesiyaal badan oo dee maalintaa ay ku dhinteen waayo waa dee raggii maalintaa muxuu ahay tababarayaashayadii intoodii badnayd meeshay ku dhinteen
cabdirasaaqow waxaa jira dhaawac waqti kaa soo gaadhay ma waqtigaasu dhaawac kasoo gaadhay may mawaqtigaa ilmi soo dhagaamin laakiin dee rag badan oon asxaabna ninkan wada joogno maxamed cabdi xasan ka mid yihi ayaa dhaawacmay nin diiriya cabdillahi yuusuf la yidhaha isna joogaa dhaawacmay yuusuf meede laftiisu uu ku dhaawacmay intaan sii xasuusta de intii badnayd markii dambe dagaaladii badnayd dagaaladii dambe intii maalinta naga shiidaba intii dhaawacantayna wax yar baa kasii nool oo muxuu lakiin anu maalintaa maan dhaawacno runtii
guutooyinka weerarka idinku soo qaaday gaar ahaan guutooyinkii snm aad joogay markaad deegaanka burcaduure imisay ahaayeen horta hal guuto sidca laydhaaba ahayd saddex urur bay ka koobnayd urur koowaad urur labaad iyo urur saddexaad urur labaad waxaa hogaaminayey cabdikariim xaashi cilmi oo imika agaasimaha guud ee ah wasaaradda gaashaandhigga urur saddexaadna waxaa hogaaminayey cabdi yuusuf oday oo imika isaguna muxuu ahaaye taliye muxuu ahaaye saraakiisha biliiska ka mid ah yuusuf cabdi oday urur koowaad waxaa hogaaminayey cabdirasaaq axmed cali oo gamba yaro la ydhaho imika isna hargeysa jooga oo nool marka saddexdaa urur ayay ka koobnayd marka markii aanu awaare ka soo baxnayn awaare ka nimid saddexdaa urur saddexdaa taliye urur ayaanu lahayn markii aanu meesha celiya la yidhaha nimaadnay nimid ayuu muxuu ahaa allah yarxame aadan shiine iyo ibraahim koodbuur oy labaduba iminka inaga hoseya ilahay ha naxariistee iyo lixle isaguna maanta inaga hoseeya intooduba oo maalintaa dee dagaalkaa ku shiiday ayaa meesha burcaduurta la yidhaha noogu yimid dabeetee waxaa taliyo looga dhigay maxamed xaashi diiriye lixle ayaa guutada markaa hogaaminayey in urur saddexaadna isaga markaa taliye ka ahaa markaa yuusuf cabdi oday taakulayn buu noogu doonay markaanu halkaa marayno qolo muxuu ahaay xaggaas awaaray awaar maha muxuu ahay rabase eriyada ayuu taliya laakiin saddexda taliya urur saddexdaas ahayd laakiin markii dambe taliye guuto iyo taliye ururba waxa ahaa taliyaha ururka saddexaad iyo taliye guutaaba waxaa noo ahaa maxamed xaashi dariil lixle markii uu lixle geeriyooday yaa la wareegay kaalintiisa hogaamineed
horta kaalintaa hoga markii dee lixda guri horta de wakti dambe geerida lixle la ogaaday waayo dagaalku siduu socday wax isku haya dhacay muxuu cadeeda gobolka markaa lixle iyo nin yaroo muwaarig la odhan jiray maalin labaadii ayaa meydkooda lasoo helay marka xitaa lixda inuu geeriyoodo xitaa maanaan ogeyn waayo dee dagaalku markuu dagaalkii ballaadhay ayaa waxaa dhacday in de in muxuu ahayey markii dambe dee dhaawacay iyo meydkii la gurayey isaga in la waayo wakti dambe helay marka dee dagaalku siga iskii muxuu ahaa cadeedu ay u kala dhacday laakiin markii dambe dee laysku soo noqday dee muxuu ahaa waxa la wareegay muxuu ahaa dee daga muxuu ahaa markaa ibraahim koodbuur ahaa muxuu ahaa abaaduulaha snam ayaa marli dee markaa nala joogay laakiin dagaalka isla waktiga muxuu labadaa ninba markaa markii dambe aan dagaal ku dhammaaday ibraahim dhegweyne iyo gacma dheere maxamed xasan aadan gacma dheere ayaa markii dambe dee ayaa la wareegay laakiin markii hore dagaalka hogaamintiisa dee dhiimashadiisa dee maalintii labaad baa looga hadalheli
singal waa la dhigay dambadii xasayd gaari looma xidho gulub ku dhacay dulsayaal maxay ku gaadhay
toddobiyo tobankii bishii aktoobar dagaalkii burcadure oo ahaa dagaalkii ugu weynaa ee dhex maray xogagii kataliskii iyo ciidamadii snm waxa uu ahaa dagaalkii ay ku shahiideen mujaahidiintii ugu badnaa ee snm waxaana dagaalkaasi ku nafwaxiyey hogaamiyihii ciidankaasi maxamed xaashi diuriye lixdhe haddaba markii dagaalku u dhammaaday iyo jawigii wakhtigaasi waa kan maxamed cabdi xasan quulle oo ka hadlaya markii aanu tagnay xabadu dhammaatay waxaan tagnay meel la balla kaam cabdi la yidhaahdo kaam cabdi baanu markaa wixii dhaawaca iskugu geynay nimankuna ma sideedii habeenimo bay ka guureen meeshii baawartii ciidan ballaaran bay ahaayeen wiishash bay wateen wixii ay jiidi karayeen bay badii markay jirteen intii jiidi kara waayeen halkiiba kusii gubeen salaadii hore ayaanu markaa inaan raggii dee wixii balmaqan ayaanu raadinay meydkii lixdaanu kusoo baxnay sagaalkii iyo barkii barqarnimo isagoo geed yaro galoola galay geedkaa galoolkaa gaari baa ku jeeray marka hore markuu gaarigu jeerana dhinaca bidixda ayuu u dhacay toddobiyo toban xabadoodna wuu riday isagu anaa soo tiray raasi toddobiyo toban midh ayuu riday maalintuna waxay toddobiyo toban bishu isaguna toddobiyo toban midh buu geedkaa ka hoos riday markii uu dhacay dhinaca bidix buu dhacay way la dul yimaadeen dhafoorkay xabad kaga dhufteen shaariisu waa shiingay u gashana way kala baxeen dhafo halkaa madaxana waxay ka saareen dushiisana kitaab quraan hoositay ayay saareen ilaa kabahii kalaarigaa way kala baxeen nigiskii iyo iyo kaga tageen oo keliya may garan ha wuxuu ahaa nin ragga ha ka weynaade laakiin ninna la eegun bu ahaa
maxaad ku suurayn kartaa shaksiyadda allahu naxariistee mujaahid lixle
bismi illahi raxmaan raxiim horta anugu lixle maalintii aan kuu sheegaye aan leena casarkii buuna diray maalintii koobaad horta wejigiisa iigu horreysay baa ahayd maalintii iigu dambeysana way ahayd galabtii markii uuna dirayey uu noo dirayey uuna lahaa soo sahamaya beeshaasi run ahaan markaan runta ka sheego maanta qalbigeyga waxaa kusoo dhacay ninkaan iyo maasaxaabtii shaybkii uu ninkaas lahaa iyo nuurkii ka baxayey waxaas maasaxaabtii rasuulka kala asxaabtii rasuulkana maan arag laakiin dadkaa u nuuray ahaayeen ayaan qiyaastii qalbigeyga qalbigeyga iska weydiiyey cidna maan odhantaa anaa laakiin qalbigeyga ku faqataas ya
waddii markaa soo weerartay maxaad ku qiyaasi kartaa adoo dhinac dhigayatini
waxaan ku qiyaasi karaa sidii beder ay kala ahaayeen gaaladii asxaabtu taasaan ku qiyaasi karaa waxay nagu lagalaalaamayeen afar jeer ama shan jeer afar jeer ama shan jeer ay nagu lagalaamayeen
bal dareenada marka maalintaasoo kale la joogo ama la xusayo aad ka dareentaa maxay tahay iyadoo farqi badan u dhexeeyo maalintii dhibaatadii dagaalkaa lagu jiray iyo maanta oo dalku nabad yahay oo lagu guulaystay halgankii loo soo galay waddanka
wallaahi horta wixii loo socday ee loo dhimanayaba in lagu gaadho tan aynu maanta ku fadhin ahayd in lagu gaadho ayay ahayd marka hawshii aynu soo gallay in raadkeedii lagu guulaystay ayuunbaan dareemaa ya waxaan raadkii lagu guulaystay
dhinaca kale yuusuf cabdi oday mar aanu weydiinay in uu isku soo koobo shuhadadii maalintaa geeriyootay iyo halkii ay ku aaseen shuhadadaasi naxariistoodii janno allaha ugu deeqay waxauu yidhi waxaa deedna noqotay markii dambe deed markii laysu yimaad bagti caalamka la qaatay muddo badan iyadoo ciidamo badan dagaalo fara badan fara badan badan soo galay iyadoo ciidamo ciidaa ka badan ay dugsi ka soo baxeen oo magacyo lahaa haddii ma garanahay fadhiweyn iyo haddii cumar bin khadaab iyo sayd cali iyo haddii dee magacyadooda aan la tiri karin hadda ma garatay haddana maxaa maalintan sagaashan iyo sidee waxa weeye maxaa maalintan looga looga looga dhigay xuskii snm ma garatay ama xuskii halganka waxyaalaha aan soo sheegay dartood ayaa maanta loo dhigay faqasta waxaa kaga dhimatay boqol iyo toddobaatan boqol iyo toddobaatan maa markii laga sheegay xagga ururka dhaqaaqa ee salna ururka dhaqaaqa wadaniga soomaaliya ilaahna aan la waagin waa su-aal meesha ku jirta waxa ka dhintay waxaa ka dhintay afar iyo labaatan nin waa sinama waxaa la qabtay waxa la saddex saddex nin oo lixda madaxdii u sarreysay lahaayee magaranaysaay ciidankan dagaalgelay ah uu ku jiro yaa kala ku dhintay
hingal waa la dhigay danbadii xasayd gaari looma xidho gulub ku dhacay
geesta kale mujaahid yuusuf meydal oo isagu ka mid ahaa mujaahidiintii ka qayb gashay dagaalkii burcadduure ayaa waxa uu isdul taagayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dagaalkaasi uu ku sii xasuusto toddoba cisho iyagoo qatan inay haddana u bareereen dagaal baaxadadiisu intaa la eg tahay iyo sida ay u tabeen shahiid maxamed xaashi deeriye lixlin anigu wakhtigaas waxaan ku xasuustaa waxaa laga yaaba toddobadii cisho maalin inaanu kaa dhicin jirin seven dayskii markay ka soo wareegto toddoba cisho markaa aanu dagaalku nagu dhaco dagaal jaadhigii baa naloo keenay dagaalkii uuna dhex maray arya jaadhigii naloo keenay toddoba cisho anagoo qatan wayna dhex maray kimis la dubay oo sabaayada halkan naqaano anigu jaadhi baan oran jiray waa jaadhi male waa sintii marka waxa weeyaan waxayna dhex martay dawladdii afweyne ciidamadii afweyne wayna dhex martay gaarigii ibraahim koodbursiday ee noo keenay ee sii sogaa xabadii jiibkaad way kusoo dhacday annagoo aan tiina cabsan ayay xabadii dhacday ragga wax afka geliya waxaa gelin ba ilahay waayo waxaad khiyaad karaysaa toddoba cisho oonu gaajaysnayn oo lugeynayno kolle jaad ka cunaynay meesha iska yaal meesha jaad dabaleetaa ka baxa marna dhirta caleenteeda iska cunaynay sida asxaab marka waxa weeyaan taasina duruuf tahalle bay hayd ta saddexaad ee duruufta tahalle waxay in xaaladda maanta lala kulmaya mid laga bixi kara ay tahay laanno esnam annagaa u rag ahayn islam annagaa u soo baxnay ciidan annagaa u ahayn wad maanta annagaa u ahayn wax aanu sidaanu ku sifownaba islam ku sifoobaysa haddaanu guulaysano islam way guulaysan haddaanu jabno maalintaa islam way jab rajada qura islamtu annagayna saarnay cid gurmadoonu fulaynay may jirin oo cid aanu isku halaynayno oon ilaahay ahayn may jirin nin aanu taar u dirsanaynana muu jirin waxay ahayd reegba waa ku reeqeeda arrinta halkaa kugu qabsataa adunbay ku taallay waa duruufta afraad ee halkaa taallay oo waxa weyaan cid kalood garabsanaysa dee ma jirto oo ninka maanta aan gaadiid haysanee jooga dabaylka wuxuu kaa soo gaadhaababa yar marka waxa weyaan maalinta labaad dadka qofkii halkaa baxay birirka xarshin buu ka maqlayay gaarigu soo kaxay seesiisa oo ninkii kasoo dhaqaajay halkaas inoogu yimi uu dhaawaca subxii gaariga wax ka gurayay qoladii dhoobada inay subxii yimaadaan oo yidhahdaan halkii baanu ka buraynaa dhaawicii marka duruufta afartaas duruufta ina taallay xaaladda duruufteeda taallina taasay ahayd oo ay meeshaa taallay
marka mujaahid lixye maxaad nooga sheegi karaysaa saameyntiisa dilkii u yeeshay dilkii la dilay iyo isagu hawshu hayay amaba shaksiyadiisi maxaa isaga nooga fikir horta sensiib wanaag horta annagu markaasaan isbaran hore waan isu naqaanay oo matala qaybta beri oo kale waan wada joogi jiray aniga mujaahid ahaan ismaydal ahaan laakiin dabiicadii ismaanaan aqoon markaa taliyo urur buu noo noqday taliyo guutana uu noo noqday horta waxa weeyaan toddobada cisho toddobiyo tobanka cishaan lugeynayni markuu urur soo hooyo ururka kaluu la lugeynay toddobiyo tobanka cishaba lagu lageliyay toddobiyo tobanka cisho toddobiyo tobanka cishuu lala joogay toddobiyo tobanka waa lugeynay markuu urur soo geeyo ururka kaloo lugta bilaabay marka waxa weeyaan kartida u kala dabqaaday markaasuu markuu ninka ugu horeeya la socduu joojiyo ilaa ninka ugu dambeeya haddana isagu soconaya macnihii nin aan lug iyo daal iyo cunto iyo waxa yaalaane waxba ka tarayn macnihii qof bili aadana inta lagu safeeyey oo adkaysi leeyahay iyo dabeecadi leedahay macnihii ururka iyagaas markii la heli lixdaa dhintay waanagan anagoo dhaawacan inaanu anagu inaanu dhibano mooyaane awaarana lagu xidhaya sababtaas waxa keen macni kasbashada uuna kasbaday ayaa waxa li markuu dhintay anagu waanu ka samrin xitaa inaanu halkii jifnaanki macni qof aad ka samrin oo dareecadii iyo socodkii iyo raganimadii iyo adkaysigii macni islaamta laba shayba u laha mar dee guulka dhimatay buu ahaa oo lixyageed marna guul buu ahaayo snamkii kala daatanayd inta dhaqaaqdunbay ilaa buuraha milmiriya ururkaygii saddexaad miriyuu galay ururkii labaad ee sayd cali wuxuu galay me wuxuu galay waaqii buurta sheekh galay ururkii saddexaad cabdikariin xaashiye gacma dheeraa watay oo laba goor bay jidka la galay oo jidka loo galay meesha lagu qolfolole iyo iyo iyo balli shiri oo way mari kari waayay oo ku qornaa area tacaayin area dhubata ku qornaa marka waxa weeyaan marka meesha lixdan miraba ka abo marka waxa weeyaan dhinac guul buu noqdo mar alla marka leeyahay lixdan inta sanad way dhaqaaq dhinacna guul darro ka haday waxa weeyaan nina qaaliyaas wey marka waxa weeyaan annagu sidii aw tababarkuna geliyey ee aanu toddobiyo tobanka cisho lugeynaynay iyo intii ka horeysay waxay noqotay inaanu buurtii lug kaga soo noqono afar iyo shantii sagaalkii octoobar baanu awaare ka soo bilownay lugta bishii labiyo tobnaad ayaanu buurta ka soo noqonay intaa waa lugeynayna socodkaadaa ka bilaabnay bishii labiyo tobnaad ayaanu balidii galnay oon saddexiyo tobanka baabuur ciidankayga ka furan markii maxamed kahayniyo buurta ka soo baxeen urkaygii saddexaad ka haysta iyo maxamed cawad baxooshe saraakiishii marka inta kale isugu la dhanbu joogaan marka waxay lugtaan halkaa ka qaadnay waxaan kaga soo noqonnay bishii labiyo tobnaad ayaan kaga soo noqonnay buurta lugtaan halkaa ka qaadnay marka waxa weeyaan ninkaas lagu yidhaahda lixle annagu waktigaasaanu baranay annagu waxa kuugu filan markii subaxina la yidhi wuu dhigtay lixle qoladayadii dhaawac ahayd waxaanu yidhi ilaa aanu buurta galloon kusoo dhimanaa naguna wallahi baanaan joogin markaasaa intauna qaaday ogaankood burna qaaday ayuu allah yaa raxme aadan shiina noogu geeyo breshayna oo ahaa xogayii gaashaandhig awaarumaasi waa dhima kale waa waalanyana xidxid inta gawaadhina lagu guray haddaba qoladii dhaawac ahayd qoladii kale daa hadalkeeda iyadoo lugaa qabtay sidiiba ciidankii buurtii ku galay dee sidii baan bishii labayo tobnaad kaga soo noqonay marka waxa weyaan intaasaan ka sifayn karaa masalan lixle
mujaahid yuusuf maydel oo ka mid ahaa mujaahidiintii ka qayb galay dagaalkii burcaduurey ee ku aastaysna toddobiyo tobankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii ayuu dhegaystayaal kaasi ahaa
waxaana uu ahaa dagaalkii ugu ballaarnaa ee ay guusha ugu weyna ay ku raacday ciidamada snm kaasi uu ahaa dagaalkii mujaahidiinta ugu badani ay reer somalilan ay kaga geeriyoodeen oo uu ka mid ahaa amase kow laga odhan karo mujaahide maxamed xaashi diiriye lixle